barnaamijka dhallinyarada maanta
wacana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur khamiis ah bisha feebruarina waa sagaal sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya cashe ibraahim aadan xaashe cudi anoo ah ismaaciil xuseen farja
barnaamijka dhallinyarada maanta waxaanu idinku haynaa maxaa haween badan oo jecel inay ku biiraan siyaasadda ka hor istaaga su-aashaasi waxaan weydiinay maclumaad ku sugan iswada
waxaan u malaynaya waxaa hortaagan cadaadis rag cadaadis rag oo gacanta ku haya dumarkii oo doonaya inay maskaxda ka xidxidhaan iyagoo yaryar markaa qofkii uma siinayo nasiib inuu awoodo inuu codkiisii dibadda usoo saaro ama dumarnimo aanu muujino maskaxdayadii iyo fikradayadii
sidoo kale waxaan idiin haynaa saamaynta ay abaartu ku yeelato ganacsiyada yaryar waraysi ayaan idinka haynaa carwada caymankii ugu ballaadhnaa ee ka saamaysay haddaan wax kaaga taataabto abaartu wacyiga dheeraaday waxaa ka mida midhihii toonka midhihii bardaha midhihii gobka xabagtii cadaadda iyo yicibtii dhafaruurtii gomoshkii intaba si weyn bay u saamaysay dhinaca heesahana ah barnaamijka kama marna
waxay ahayd inta hore in lagu joojo caashay bal xagga dambe dhegaystayaasha uga dhammaystiraynaa xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida golaha senadka ee maraykanka ayaa meel mariyey xeerilaaliyaha guud ee maraykanka ee madaxweyne trump uu magacaabay kadib markii golaha senadku uu yeeshay dood xasaasiya oo maalin wax ka badan socotay oo laga yeeshay xeerilaaliyaha cusub doodaas oo marar badan ama mararka qaar kululaanaysay ayaa sababtay in xataa hadalka laga joojiyo senator si weyn looga yaqaano golahaas oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga jeff sessions ayay ogolaadeen laba iyo konton mudane halka ay kasoo horjeesteen toddoba iyo afartan kale xeraaliyaha cusub ayaa ah senator wakhti badan laga soo dooranayay gobolka alabama haatanse wuxuu noqon doonaa sarkaalka ugu sarreeya laamaha sharci fulinta ninkuu madaxweynaha maraykanka donald trump usoo magacaabay maxkamadda sare ee neil gorsage ayaa cambaaraynta adag ee uu madaxweynaha u jeediyey maxkamadda sare ku tilmaamay inay tahay mid niyad jab iyo niyad xumaa gorsage ayaa hadalkan sheegay mar uu maalintii arbacada ahayd ee shalay kulan la qaatay mudanaha ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee richard blumenthal gorsage ayaa la weydiiyey inuu wax ka yidhaahdo fariinta uu donald trump dhigay boggiisa twitter-ka ee uu ku sheegay garsooraha maxkamadda maraykanka james robert kaasoo hakadgeliyey amarka madaxweynaha ee uu toddoba wadan oo ay badi dadkiisu muslimiin yihiin uga joojinayay safaradooda maraykanka inuu ku tilmaamay xaakim xaakimkaasi garsoore ku sheeg
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan hablo badan oo jecel in ay siyaasadda ku biiraan ayaa ka cawda in aan fursad loo siinin inay ka midha dhaliyaan hamigooda siyaasadeed waxaa jira hablo badan oo baraha isgaadhsiinta ku qabta doodo la xidhiidha haweenka iyo siyaasadda kuwaas oo soo bandhiga caqabadaha ay isleeyihiin haweenka way ka hortaagan yihiin ku biirista siyaasadda hinda cismaan cabdi waa macalimad afka soomaaliga ah oo ku nool dalka sweden waa mid ka mid ah hablaha ka hadla arrimaha haweenka iyo siyaasadda khadka telefoonka ayaan kula xidhiidhay waxaan u malaynaya waxaa hortaagan cadaadis rag cadaadis rag oo gacanta ku haya dumarkii oo doonaya inay maskaxda ka xidxidhaan iyagoo yaryar markaa qofkii uma siinayo nasiib inuu awoodo inuu codkiisii dibadda usoo saaro ama dumarnimo aanu muujino maskaxdayadii iyo fikradayadii waan gartay n su-aasha waxaan ku arkay baraha isgaarsiinta bulshada dood aduu ka samaynaya laftigeeda n laakiin haddaan si kale ku weydiiyo xataa marka hablaha qaarkood soo sharaxaan in badan waxaa lagu dhaldhalaan inaanay hablaha laftigooda cod ka siinin haweenka taa qudheeda miyaan la odhan karin haweenka laftigooda haweenka diidan waa runo waxaa la yidhi saaxiib dumar waa bisha saddexaa la yidhaahdaayo maamaha qaar markaan u fiirsado anigayga si hindaahi dib baan u yara joogsadaa si aanan ragga maad aragtay halkiis leeyihin u tallaabso aanan u gaadhin laakiin haddana way ka maarmi weydayo markii trump iyo hillary la kala dooranayeyba anigu trump baan la jiro waxaa lahaa madaxweyne nin madoowa naagiyay ka dambayn marka ficilkaasi dumar ahaan hooyanimo oo nax rag buu yahay laakiin raggii baan iyagu manaxaaniina oon dumarkii waxba ogolayn dee haya idinku intaad ragga eersanaysaan adigu miyaad iska bilowdo tiraahdo habla aad dhinacooda u yar eh, leexatid markasaa hablaha aad aad ragga canaanan kari lahayde haddaan generationkayga ka tago kuwaan dumarkan soo socdaa carruurtan dhali doono annagu kuwaasaan insha allah ku rajo weynahay inay ka qayb qaataan oo ay soo fadhiistaan kuraasida kala badh rag kala badhna dumar laakiin jaaniskaygu aniga reer iga buuxaa waan garta laakiin haweenka laftigoodu miyaanay eh, siyaasadun bay ka hadlaane miyaanay hawl ka weyn hayninoo gurigii iyo mas-uuliyaddii taas miyaanay ka weynayn siyaasadda
maya horta siad og tahay baa dumarku way maskax badan yihiin oo shan waxbay mar wada qaban karaan haye yaa madaa yidhi nalagu tijaabiyo yaa yidhi arrintaa anu gaarigo wada aqaanaa laakiin markaan geerka baranayo shaashadda inaan hortayda eego oo aan maad aragtay waddada iska eego haddana inaan dhinacyadii muraayadhaadii eego waxaan islahaa wax kugu adag bay noqonaysaa markaan arkay nin soomaali oo gaari wadaan istiri dumar baad soo weelkaad xashaa ilmahaad naas dhinac ka siisaa qadadii baan karay telefoonka saaxiibaday kula sheekaysanayaa marka marka shantaydii maskaxood eegay shantii geerba waan geliyey geerkii gaarigoo waan kaxeeyey haye marka liisankana uu ii fududaaday markaan hamigaa anigu geliyey naftayda inaan caqli badanahay oo shan wax aan ismar qaban karayo laakiin marka hamigaasun baa dumarkii ka dhiman siyaasadii waa gaarkii shanaad oo weli dumar uu u galay gaarka insha allah bismillahi karim waan ku raji weyne laakiin Ma gabdho- qaar qaar badan wou galeeno qaar badan waa kuwa xilal haya oo dee meelo kala duwan xilal aad u sarreeya iyo waa kuwa meelo kala duwanba ka qabtay xitaa dhulka soomaalida baarlamaanada way ku jiraan wasiirada way ku jiraan me- hadda tusaale ahaan een, meelo waaweyn bay qabtaan laakiin hadda si kale ku weydiiyo een, inta badan hooyada een, guriga waxay soo saartaan ninkan hogaamiyaa noqonaya madaxweynaha dee hooya ka dambeysa iyo xaas marka inaad soo saartaan dee hogaamiyaasha miyaana ka wanaagsaneyn idinka laftigiina inaad ka dibad timaadaan ubadkiini waanu ka daba imanayna laakiin raggu waa inay yasida naga yareeyaan yasiday baa nagu badan oo marka lagu yaso dhowr qof oo reerkaaga ay ku yasaan waad iska hadhaysaa haye marka naag baa tahay ereygaa naag baa tahay kelmadaa naag baa tahay baa meelna qabatay marka caruuraha soo koraya waalidiinta aabayowga waxaan rabaa inaan ku een, dhaliiloon idhaahdo ka daaya naag baa tahay inantiina Mm.
oo inantii hore u mariya
marka marka adiga ahaan markaad u kuur gashay een, waxyaaba ugu waaweynee hablaha da'da yaroo kale tusaale ahaanee doonaya inay siyaasadaha kusoo biiraan caqabadaha ugu waaweyn hortaagan maxaa ka mid waxaa ka mid a dhaliisha ragga a haye reerkoodii haye inantii oo rabtay inay tallaabsataa lagu odhanaya naa joog naag baatee afkaa kab laga saaraya marka haddii la daayo gabdhihii oo la yidhaahdo adagaa ka fiican walaalkaa naa fadhiisa naag baatoo inankiina surwaalka u kaawiyada baa lagu odhanaya marka haddii intaana laga daayo ama laga soo yarana aqosmo dhaliishaa lagu hayo dumarka iyo xooggaa la saarayo dumarnimadeedii haddiiba loo dhiibo haweenka oo la yidhaahdo taliya ama hablihiina da'da yar xitaa fursad la siiyo maxay soo Eh.
kordhin karaan waxaanu soo kordhin karnaa dad cod fara badan haye dadkii os jecel wax dhigashadii baa imanaysa Mm.
hooyadu waa tii ka fikirta berri maxaad cuni doontaa laakiin nin soomaali wuxuu ka fikirayaa mar iminkaba gacanta mari maxaa kaa galay saa dambe wixii imanaya lama sii eego hablo badan oo jecel inay hogaamin ama een, nolosha horumar sameeyaan een, adigu sweden baad ku nooshay maxaad kula talin lahayd bal waxaan odhan lahaa qof aa tahay ku qanacsanow noloshaada ku qanacsanow habi ku noolow wixii xumee kusoo maray dhibaatooyinkii kusoo mara markiiba iska ilow hore socod baa la yeeshaa intaasaan kula talin lahaa barbaarinta qoyska oo kale haddaad tusaale usoo qaatid guriga inantu ka timaadoo kale saamayn ma ku yeelataa inanta iyo hiigsigeeda iyo halka ay u socoto haa aabbihii fiicnaantiisu hiigsi bay u yeelanaysaa halku halkay maraysa inantiisu marka waalidkii aabbaha ahaa inantiisa markuu garab siiyo uu garab fiican siiyo oo ah inaanu odhanin naa naag baa tahay ha- himilo fiican bay inantaasi gaadhaa gabadhaasi meel fiican bay kasoo jeesataa qof lagu faanuun ayay noqotaa inantaasi aabbahan ku dardaaraya intaa waa hooyadii kollayba mar walba waalidkii ilmihii wuu haystaayo hooyadii way haysataa carruurteedii way la joogtaa Waan gartay.
laakiin aabihii xilli qadadan imanaya gurigii ha joojiyo ilmihiisii wakti ha siiyo aniguna weliba anigoo hinde cismaan cabdiya waxaan aad doonayaa inaan maanta uga salaamo idaacaddaa layga wareysanayo aabahay cismaan cabdi caynaashe oo ku nool magaalada hargeysa oon aad u jecelahay taasi waxay ahayd hinde cabdi hinde cismaan cabdi oo ku sugan dalka sweden oo ah macalimad afka soomaaliga ah waxayna igu warramaysay khadka telefoonka iyadoo ka hadlaysay haweenka iyo siyaasadda laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaa
abaaraha ka jira meelo badan oo deegaanada soomaalida ka mid ah saameyntoodu kuma koobna oo keliya dhulka miyiga ah hase ahaatee magaalooyinka laftooda ayay saameyn xoogan ku yeelatay abaartaasi meelaha sida weyn looga dareemay waxaa ka mid ah ganacsiyada yaryar ee ku xiran miyiga wariyaha v o a laascaanood ayaa la kulmay mid ka mid ah dadka laascaanood ku iibiya cunooyinka miyiga laga keeno oo ka hadlaya saameynta abaartu ku yeelatay midhaha kala duwan ayuu iibin jiray balse wuxuu u sheegay saamaynta abaarta inay noqotay haatani midho fara badan oo uu qaadi jiray dadkuna ay si weyn uga iibsan jireen in la waayey alxamdulilaahi rabbilcaalamiin magacaygu waa jaamac maxamuud maxamed oo ku magac dheer carwa quraab walaale cabdikariim runtii soomaalidu waxay ku maahmaahdaa nin weyn had waa beriyey waa yaqaanaa wacyiga iyo xaaladda maanta ka jirta waddanka soomaaliya gebi ahaanba waa mid layskala wada warqabo sida ay u saamaysay dad iyo duunyaba runtii carwada caymankii ugu ballaadhnaa ee ka saamaysay haddaan wax kaaga taataabto abaartu wacyiga dheeraaday waxaa ka mid a midhihii toonka midhihii bardaha midhihii gobka xabagtii cadaadda iyo yicibtii dhafaruurtii gomoshkii intaba si weyn bay u saamaysay waxaadna arkaysaa had iyo jeer carwadu inay kala cayn ku ahayd caymanka midhahoo dhan oo carrigeenna ku yaalloo caadil uu ku mannaysto dadka uu ku casuumay runtii waxaan leennahay carwa qudhaab dee waxay carwada dadka iyo dalkay ahayd waxayna ku tiirsanayd ayada iyo aagga miyigay ka soo go'i jirtay markaad waraysato xarumihii miyiga ay ka imaan jirtay qof walba wuxuu ka odhanayaa dhirtii waa ay qallashay marka sidaasaa warbixinta lagugu soo siinayaa arkina maysid runtii maaragtay markaa carwadu hadeerto adigu caymanka saasay u saamaysay dee dad badanna maaragtay waa runtii carwa quraab aad iyo aad baad u mahadsan waan aragnaa waxaad waddaa waa sabiibta caadiga ahayd ee la arki jiray iyo lows runtii saamayn badan baa bay dee ku yeelatay bal markaa waxyaabaha ugu faraha badan ee ka shaqaysta midhaha laga soo guro duurka dadkuna ay kuu keenaan bal iga war walaale sida runtii aad sheegtay waad aragtaa carwa qudhaab dee hadeer maaragtay waa waxa weeyaan maxaan kaaga dar inaan dab la saaraa hadeer waxaa maraya waa sabiibtii iyo lowskii sida aad aragto qof walbana wuxuu dareensan yahay in badan inuu maaragtay dee wacyigu saameeyey iyo wakhtiga dheeraaday shaqadooduba ku tiirsaneed carwada keliya ma ahane dadka miyiga waxaad garanaysaa hooyooyin badan oo reer miyiyo soo guri jiray iyagoo adhyahooda raacda iyagoo ma garanaysaa guryahooda joogta iyagoo ma garanaysaay hawshooda wata oo ay markaa halkaa noloshooda ku deberi jireen aynaba ka mid ahayd sugaanta ay soo tiriyeen ay ula baxeen carwadii dalka ayna ku cabbirayeen sida ay u anfacday ee ilaahay subxaana wa tacaala carwadan ugu dhudhunqabtay oo iyagaan u baahan coodkee la gataa iyo rideebaa buuran iyo sayladiseebay tahay ay hooyo waliba ku fushatay danteedii iyo raam waxay uga baahnayd nolosheeda ku deberatay waa kuwii ay lahaayeen carwadii dalkay annagoo cadilan oo ceeshka go'ay aan cood la gadan aannu ciirsannahay baadna caawisoo midhihii carrigee caadilbeere baad nagu ciiltirtoon ceeshsiisa neecadu kuma arkoo caafimaad ku waar runtii carwadu way saamaysay dadka reer miyigaana runtii wacyigan waxaan waa imtixaan baannu leennahay imtixaankaana ilaahay subxaana wa tacaala marka hore waxaan ilaahay subxaana wa tacaala weydiisanaynaa abaarahaas iyo dhibaatooyinkaas in ilaahay subxaana wa tacaala inaga inaga kor qaado sida midhaha ay sida weyn ku weydiinayaan dadku ee haddana lala yahay bal iga warran ay mar kasta ku odhanayaa midhaha ma haysaa kaa ma haysaa kaa ma haysaa ka warran noocyada jabnaayee dee qiimaha jaban laga siin jiraye alxamdulilah waa si wacan cabdikariinow carwo qaraab macaamiishu runtii midhahay aad u taageerto waxaa ka mid a dhirtu dee iyadan is-aqaqoon geedka la yidhaahdo midhatoonku isagu dee waa midhaha maaragtay caanka soomaaliya horey ugu soo ahaan jirtay runtii taariikh badanna dalka ka soo maray waagaan bir guuxda iyo baabuur ordaa jirina dee waa baadkii ummaddu ay ku soo baahi baxday oo iyagu maysan aqoon ma garanaysaayey baabuur hebel baa soo baxay iyo raashin iyo wax la qaatee sadka dhulkiiyo sahayda xoolahay cuni jireen soomaali o dhanna waa ka fiicnaayeen runtii midhaha toonka geedka la yidhaahdo bardaha oo isaguna baawarka dhirta ah oo xilliguu shaqayn jiray in bac lagu xidho suuq loola baxo macmiil lala booqdo waa ka baaxad weynaan jiray barta xarunta lagama qaadi jirin waayo wuxuu ahaan jiray fadlan biliis buuggaaga nagu qor boonadaadana geli berigaad soo heshaa inoo ballana bile kadib baha ahaatee bartaasu marayay oo bulshada qaarkeed shan bilood ka badan bay buugga ku qoray in boonadana ay ku jiraan bardana ay sugayaan maalin kastana ay baafinayaan iyadoo si ay u ogaato baahidooda qudhaa barta ay marayso le'anno maxaa yeelay jeebkooda ay tixgelisa ay qof walba waxaa ugu yaroo midhaha la xidhaa midadaalo mariya gawsa macaansi saddex kunoo shilin baa la siin jiray waxaa la xidhaa midadaalo mariya maaweelo cabbaara oo ka sarrayso shan kunoo shilin aa xidhnaan jirtay waxaa xidhnaan jirtay xidhmo saaxiib iyo xarun wada joog oo hadba intii meel wada joogtay intii meel wada marasa ay qaadato toban kunoo shilina waxaa la xidhi jiray xidhmo faamili xaafadaha loo qaato carruuruhu ay ku farxaan oo faa'iidadaasoo dhan wadata oo marka fiidka la gaadho sacabsacab loogu faylinayo marka maanta xidhmooyinkaasoo dhani dee lama hayo Een, almihim maanta xidhmooyinkaasoo dhan hadday midadaale iyo gawsa macaansi ahayd iyo hadday faamili iyo xaafad u qaadasho ahaydba khadkay ka baxeen oo xidhmooyinka gebi ahaanba waa la waayey waxa weeyaan wacyigaa saameeyey wakhtiga dheeraaday waan gartay caashay dee duruuf kala duwan buu ka sheekiyey abaarta inaanay eh, noloshii oo dhan say saameynta ugu yeelato xitaa meherada yaryaraayo ninkii dee midhaha iibinaya midho kala duwanna uu tiri anigu een, waxaan aada uga helay eh, geedka berdaha aniga een, geedka bardaha ismaaciil oguma cusba laakiin miro badan oo qaarkood Dhafaruurtii oo qaarkood xataa ana soo iyo- xusuusan kara aad iyo- dhafaruurta iyo gamoshta iyo muxuu yiri miraha cadaad kuwaasoo dhan waa igu cusub waxaa laga yaabaa inaan si kale u aqaano laakiin si kale loo yaqaano marka- magacyada- mar haddaan geedkii loo jeedinna mala dabcan lama fasiri karo.
magacyadayna soo fasiri karno Aad iyo marka aad.
laakiin waxaan u xasutay geedka berdahoo kale Een, haddeer tusaale ahaan maamaacaana jirto midho berde duduubka lagu laqaa dudub baa lagu laqaa marka haddii la furfuro maxaa dhacay qashin oo dhan ba ka buuxa haddii la furo gudihiisa haddaad aragtid weligaa kuma fikeraysid inaa inaad cuntid marka waa indhaha laisku qabanaya waa inaad isagoo magaranta waxaa laga yaaba bahalo inay ku jiri karaan baa suuragala in waxyaaba badan ku jiraan marka marka marka waana la ogyahay in waxaasoo dhan ka in buuxa waxaasoo dhan ka marka baxo xaqiiqda indhaha laga qabsanaya marka waa la waa laqaya la liqaa oo sideeda u dhadhaminaysaa dhanaan yar buu leeyahay waa waa iska liqaysaa adduun oo dhan
waa isku wada marka, cuna marka geedkan dhafaruurta la yirahdaa muxuu yahay dhafaruurtuna marka nooca- midhuhu ka mid yahay Waxaa- magacii labaadan dee kugu sheegi lahaa baana garanan marka Ay.
waxaa laga yaaba taa inaynu isla fahmin fasiraad marka gomashtana wax xilliyada barwaaqaday dhirtaasoo dhan baxaan marka geedaha meelaha ku yaalla miyaa mise kuwa la beertee ee suuqyada may la waa keeno?
waa meelahaas ka baxaan Ileen marka geeda- inta geeda badan badan ismaaciil waxaa jira iyagaa iska baxa sida gobtoo kale bareerkoo Saasoo kale kale waa weeye geeda dhirtan.
meelaha isaga baxo oo xaafadaha ku yaalla kuwana beeraha lagu beeraa waa loo qastaa dhirtan waxay u badan yihiin waa kuwa inta badan iskoodsaga baxa ilaahay ee ummadda dee ku banaysta ilaahay barwaaqada iyo dhulku markay isgaadhaan ee la la ladnayso Inu- imika wuxuu ka hadlayaa saameyntay dee abaarta ku yeelatay oo Wixii oo dhan baa la roobkii waayay.
markay yaraadaan midhihii dhirtaa kasoo go'i jiray iyo kuwii la beeran jiray labadaba Waa la waqti beerka labadaba aad iyo aad Een, bal dhinacii hees haddaan caashay aadno waa hees eh, talantaaliya waxaana weeye rag iyo haween baa isugu jawaabay Ay, weligood waa is haystaan weligood way is haystaan marka waxay leeyihin waxa fiidkii loo rooraya waa rag hay raggii baa fiidkii loo soo kacaya oo haweenku isu soo qurxinayaan oo ma garanaysaa bal haweenkuna waxay ku jawaabaan aynu dhegeystayaasha doodooda eegno
dadka waxa
haye waxaan maqli jiri maxaa la kala qaadahaya
eber eber ku dhamaatay miya emery emery ku dhamaatay haye waa bareejo sheekada kalaankeena ma taqaana markii Ah.
bilowgii waxay yidhaahdeen en, dekeda ayaan ku ballannay marka dekadii baa fasiraad u baahan soo ma ha dekeda anaaba ku weydiinaya dekada maanay ahayn en, meeshan kasoo Maraakiib.
degaan maraakiibta kusoo xirtaan ay ka baxaan may dekada kala jira markaad jabuuti joogto dekeduhu badan yihiin hay dekeda wadadan la maro ayaa la yidhahaa ma jidka caadiga ah?
jidka caadiga laamiga jidkana maxaa la yidhahdaa mise maro laga marka haddii lagu yidhahdo dekedaa kugula ballamay marka waxaa isku aaday adiga dambadi dekeda soo istaag marka waa inaad eh, laamiguun ilinkuun istaagtaa marka laamigaasumbaad istaagaysaa waa boor cusub haddii kale boorkaa lagu odhanaya kaale boorkana waa xagee waa dekedii caadiga dekada caadiga ah.
ha marka dekadba lagmaba yaqaanba af soomaaligu halkaas ku kala duwan yahay marka kelmadihii af soomaaligaha way jiraan laakiin si kale loo adeegsadaa marka haddaad maanta dekad la yidhahdo qofka jabuuti jooga haddaad badda tagto maanta oo dhan biyahaasaad isma fiirsanaysaa helaysaan ba- ba- halkaasaad fiirsanaya askarta maa ku soo celinaysa koranaysa maxaa doon alaabaa kuuso degeysa markaasaad leedahay dekada aan qof- Maya, aan hebel qof baa ula deg- ballaba qofaa kugula ballamay Y- yaakhi degada waxaad ka eegtaa xagga kalea lagu odhanaya marka meelihii kalead ka eegeysa wadooyinka aad marka waad meeqsii tiraa dib u noqotaa waa war cusub haatanna dhinac ciyaaraha caasheedaynu soo qabanno nuur xasan nuur ayaa inoo haya
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo haddii aan ku bilowno ciyaaraha dalka sbain kooxda alaves ayaa sagaashan iyo lix sano kadib gaartay finalka koobka dalka sbain kadib markii ay xalay hal gool iyo eber ay uga badisay kooxda celta vigo is-aragga labaad ee wareega semi finalka tartankan goolka keliya ee ay ku badisay alaves waxaa dhammaadkii ciyaarta u dhaliyey laacibka garabka ka ciyaara edgar mandes waxaana ciyaarta finalka ay is arki doonaan kooxda barcelona bisha may barcelona talaadadii ayay usoo gudubtay finalka kadib markii ay kasoo badisay kooxda atletic madrid dhinaca horyaalka talyaaniga waxaa xalay dhacay laba ciyaarood kooxda yuventus ayaa laba gool iyo eber uga awood sheegatay naadiga karatone labada gool yuve waxaa u kala dheliyey mario manzukic iyo gonzalo higuain oo saxiixay goolkiisii lix iyo tobanaad ee xilli ciyaareedkan guushaasi ayaa uga dhigan yuventus inay hadda toddoba dhibcood oo nadiif ah ay ka sarreyso kooxda kusoo xigta ee roma kooxda ku jirta kaalinta saddexaad ee naaboli ayaa hoos usoo dhigi karta farqiga dhibcaha oo keeni karta lix dhibcood haddii jimcaha ay ka badiso kooxda genoa yuve waxa ay doonaysaa inay ku guulaysato horyaalka talyaaniga markeedii lixaad oo xidhiidh ah sanadkan dhanka kalena kooxda milan oo afartii kulan ee ugu dambeysay laga badiyey ayaa xalay hal gool iyo eber uga adkaatay kooxda bolonya milan oo ku ciyaaraysa sagaal laacib kadib markii laba ciyaartooy kaarka cas laga siiyey ayaa waxaa goolka u dhaliyey daqiiqadii sagaal iyo siddeetanaad ciyaaryahan mario basalig xaggaas iyo faransiiska haddii aan eegno waxaa dhacay kulamo ka tirsan horyaalka liigwanka kooxda maksey ayaa laba gool iyo eber ku garaacday naadiga jingam mid ka mid ah goolasha waxaa dhaliyey ciyaaryahan dimitri bayet oo dhowaan kasoo tagay kooxda westham ee dalka ingiriiska goolkaas ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee uu u saxiixo kooxdiisa cusub ee maksey ciyaaryahan kale oo isna dhowaan ka tagay horyaalka ingiriiska waa laacibkii hore ee kooxda manchester united debay ayaa isna xalay goolkiisii ugu horreeyey u dhaliyay kooxda leon oo afar gool iyo eber ku dardartay naadiga nans ciyaaraha kalena niis waxay hal gool iyo eber ku cuntay kooxda saint etienne si ay ugu dhowaato kooxda horyaalka hogaaminaysa ee monaco horyaalka faransa waxaa shan iyo konton dhibcood ku horkacaysa monaco waxaa kusoo xiga niis iyo b s g oo isla leh min laba iyo konton dhibcood ugu dambeyntiina kabtanka kooxda bayan munik philip lam ayaa ku dhawaaqay inuu ka fariisanayo ciyaaraha kubadda cagta marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan lam oo ah saddex iyo soddon jir ayaa ku biiray kooxda bayan isaga oo koob iyo toban sano jir ah waxaana guud ahaan waayihiisii ciyaareed uu ku qaatay kooxdan ka dhisan jarmalka wuxuu kooxda u saftay shan boqol iyo koob kulan isaga oo kula guulaystay koobab fara badan sidoo kale wuxuu ahaa kabtankii hogaaminayay xulka jarmalka ee qaaday koobkii adduunka ee sanadkii labada kun afar iyo tobankii dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari iyo xubintii cayaaraha mar kale aan ku noqonno kaalimihii heesaha dabacsan ee barnaamijka idinku talagalay
codkaas farxiya fiska wuxuu gebagabo yahay idaacaddayadii duhurnimo caashicuudi anoo ismaaciil xuseen farjara idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu idaacadda afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa
inagu